ugu ruay midda labaadds hadduu ilaah waxba lama helin isaga lafdiisi baa ku waxba isaga lafdiisii ayaa ku waxba labadaaba isaga ayaa loogu rumaynaya amaa wuxuu yidhi shay halkan yaal baa la ysku hayaayo wuxuu ninkii leeyihi ishtaraytu haadaa lilqiraadi war maya ee shaygan shaw shay dhiciba waayey oo cidiba iibsan weydey ayaa wuxuu leeyay war shaygan dee maalkii qiraad ku ahaayo adigaa shaygan iska leh war maya waa taadeg yaroo kale iyo wax yaroo kale wadwadate maya waa kaagii iyo maya waxaan u soo iibiyey qiraadka ayay isku hayaan waxaa loo rumaynaya caamilka amaa wuxuu leeyahay shaygan aniga iskale show faa'iidihii waxbaa lagu arko markaasuu yihi shaygan qiraadka kuma jire ha tirsan shayga anuu anaa lehe sida wuxuu leeyay maya qiraadka ayuu ka mid yahay marka isaga ayuunbaa caamilkunbaa loo rumayn maxaa yeele qofkii mar hadduu qof la aamino yahay dee bacdamaba ugu yidhi shaygan qiraadka ayaan u soo iibiyey dee isagaa qasadkiisa og umaad soo iibinin ma maskaxdaydaad ku jirti yacni ayuu odhanayaa isagaa qasadkiisa qofkani og masalada labaaduu leeyahay aniga ayaa lana dee shaygii bacdamaba uu gacantiisa ku jiro qof la aaminayna uu ahaa isaga loo gacan dhaaf maya isagun baa la dhaarin ku dhaarun baa loodhan bismi illah amaa wuxuu idhi lam tanhani can shiraa'i kada shay baa halkan soo taaganoo aan faa'iidaba lahaynoo wuxuu uhi war miyaanan ku odhanin shaygaa haynoo iibinne shaygaa haynee gelin miyaanan ku odhanin bacdamaba amarkayga aad khilaaftay shaygaasi adigu dhakadaada yahay maya imaad odhanoo imaad diidin bisna la taagan yahay kaana ninka caamilkuun baa laodhan ku dhaaro inaanu kuu diidin maxaa yidhi asalku waa cadamu nahyi inaan nahyi jirin weeye caamilka ayaa loo rumeeyey fii qadri ra'si ilmaal raasumaalka qadarkiisana ninka caamilkaa ayuunbaa loogu rumaynayaa islan raasumaalka lafdiisi baa la ysku qabtayba kun baan kuu dhibiye ma imaadee shan boqol baad ii dhiibtay caamilka un baa loodhan ku dhaaro maxaa yeele asalku waa inaan ziyaadadaasi jirin inaan ziyaadadaasi jirin weeye markaa waa markaan wax faa'iidii jirin masalan waxay dhahen haddii ay faa'iidaba jirto oo ninkiina uu leeyahay maaligaana waxaan oo dhami waa raasumaalkii isna uu leeyahay maya intaasaa raasumaalkaa intani waa faa'iida inoo qaybi macaamilkaa loo rumayn mise maaliga mise labaduba waa dhaaranayaan waxay leeyihin caamilka ayuunbaa masaladaa lafdeeda loo rumaynaya wa dacwa talaf wixii dhimashadooda isagaa loogu rumayn hadduu yidhahdo war bal haddadayn xisaabi yihi maxay wixiiba saw kuwii filishgaroobay ku dhaarun baa la odhan maxaa yeeley isaga ayaa la aaminay nin markaa wadiico loo dhiibtay oo kale ayuu ka dhiganyo xaggaasa inooga iman doonaan tafaasisheedu wa fii dacwa radd haddii la ysku hayo war xoolahaygii daysay aan kuu dhiibtay dee waa taan kugu soo celiyen ku siiyey imaad siinin halkaasay ka taagan tahay ayadana waxaa loo rumaynayaa ninka caamilkaa baa loo rumaynaya leannahu waa la aaminay sidii qofkii wakiilkaa bacdamaaba uu yidhi waan ku soo celiy isagun baa laodhan wal bismi illah waana goobta markaanay markhaati joogin aanay jirin ayuun bay dhaartani timaado haddii markii loo tirinaya lahaa lacagtaadii cangaas idii dhibtay waa taasi tirso dhaar iyo waxba toona ma imanayaanba qaacida ayaa jirta oo aynu horena usoo tilmaannay kulla amiinin iddaca radda calaa man i'tamanahu qof kasta oo la aaminay oo sheegta inuu ku celiyey ciddii aamintay yusadaqu biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu rumayn ila araahin ila almurtahin waalmustaajir labadaasunbaa ka harsan ayagu ninkaa rahanta qaatay iyo ninka kiraystay ayuun baan iyaga qowlkooda dhaar loogu rumaynin nin kastoo amiinahoo waxaa celintooda sheegtay isagun baa loodhanaya ku dhaaro walow ikhtalafaa hadday isku qabtaan fi lmashruudi lahu kii loo shardiyey hadday isku qabtaan kii loo shardiyey lahu caamilka kii loo shardiyey ayay isku qabteen taxaalafaa labadooduba way dhaaran walahu ujratu lmithl ujratu mathelna wuu yeelanayaa waxau sheekhu leeyahay haddii ay isku khilaafaan caamilkii iyo ninkii maaligi ahaa qadarkii caamilkii loo shardiyey caamilkii baa wuxuu leeyahay war waxa aynu ku heshiina inaynu kala badhanno faa'iidada wuxuu leeyahay may saddex meelood marka loo qaybiyo meel ahaan ayaynu ku heshiin markhaati ma jiro waxba ma jiraan halkaasaa laysoo taagin taxalafaa labadooduba way dhaaran sida labadii mutabayacaynkaa markay isku qabtaan qadarka tamanta ay u dhaaranayeen ayay u dhaaran oo mid waliba wuxuu ku dhaaran waxa uu sheeganayo isbaatkeeda iyo nafyiga wuxuu saaiib saaxiibkii sheeganayo wallaahi inaad intaa igula heshiisid oo aanad intaa igula heshinin buu odhanaya ka kalena intii intii buu ka horgeynaya marka ay dabeetana si ay isaga horgeeyaan way fasakhanayaan markaa ama midkood baa fasakhanaya ama xaakimka ayaa fasakaya laakiin bimujaradi taxaaluf dhaarashada keliya ku fasakhi may caqdi marka dabeetana fasakaasi yimaadana walahu ujratu lmithl ujratu mathaal ayuu yeelanayaa waar hanti intaa leeg oo ninkaasi sanad uu wadwaday ama lix bilood uu wadwaday bal hadda magaalada soo maro oo dadka maxaa la siiyaayo ujratu mathaalah maalintii muxuu qofkaasi qaataa intaasaa la yidhi intii unbaa la siinaya ama ha badato ama ha yaraato intuu maalka gebigeeda intan le intan lagu shaqaynayo hadday ka badato intaasunbuu yeelanaya hadday wax yaroon qadamaalin goynayn ay noqotona intaasunbuu yeelanaya maxaa yeelay ninka dee shaqadiisi usoo noqon mayso camalkiisii usoo noqon maayo sanadkaasi u wareegayay mar haddaanay usoo noqonin waajibku wuxuu ahaa in loo socdo madu bacdama isna maalkii celiyey isna shaqadiisii loo soo celiyaaba ahed shaqadiisi ma soo noqonayso qiimahii shaqadiisa markaa uu yeelanayaa qiimaha shaqadiisuna waa ujratu mathaalka wey wala ujratu waxaa markaa sharci ahaan ama xaqiiqadeedu ay tahay musaaqaad waa isla waraabtan waxa weeye markaa nin baa wuxuu leeyahay timir geed timira ama dhir timireed ayuu leeyahay ama dhir cinab buu leeyahay markaasaa qof kale ayuu caqdi iyo heshiis kula gelayaa inuu ninkaasi dhirtaa waraabiyo oo uu hagaajiyo oo uu ka shaqeeyo wixii midha ah ee ay yeelatay ee ka soo go-ana ay wada yeelanayaan iyagoo isla cayimanaya mid waliba qadarka u yeelanayo taas ayaa la yidhaahdaa musaaqaad markaa qiraadka waxay ka shabbahdaa baabkaa horeynu soo marray ee qiraadka ahaa waxay ka shabbahdaa xaggan ka shaqaynta lagaga shaqaynayo wixii ka soo baxayey ama kororhkiisii ilaa qiraadka waxa lagaga shaqaynayo uu noqonayay ujradeedu wixii faa'iidaahee la helo halkanna waa dhirtaa wixii midha ee ka soo baxa in la wada yeelanayo iyo xagga ciwadkan iyo waxa soo bixi doono laga jaahil yahay labadaa arrimood waxay ka shabbahday qiraadka ijaaradan inoo dambaysana waxay ka shabbahday xagga laasimitaanka iyo xagga waktiga markii ay labadaaba midba dhinacay ka shabbahday ayay culimmada in badan ama musanafiintu ay dhigeen labada dhexdoodii qiraadka dabadii iyo ijaarada ka hor waxaa markaa u asal ah xadiidi saxiixayn ku soo arooray oo rasuulku sala allahu alay slam qoladii yuhuud ee reer khaybara inuu u dhiibay timirtii meeshaa ku taallay iyo dhulkeediiba si ay u yeeshaan waxa ka soo baxa kala barhkii culimmaduna way ku ijmaacsan yihiin ama way ku kulansan yihiin inay bannaan tahay waana waxay dadku baahi u qabaan oo aanay ka kaaftoomaynin waayo waxaa laga yaabaa qofkan dhirta lihi inaanu hagaajin karaynin amaba aanu wakhti u haynin ninkii yaqaanay ee firaaqada u haystay ee dhirtaa sida loo beero ee loogaga dhaliyo yaqaanayna waxaa laga yaabaa inaanu dhir haysanin dabeedna way isu baahdeen isu baahidaa ay isu baahdeen daraaddeed ayaa loogu baneeyey masalan hadduu ninka maaliga helay uu kiraysan lahaa nin kiraysan lahaa dee mushqaayad ayaa markaaba laga dooni lahaa ama bisha ugu horraysaba waxaana laga yaabaa inaanu wax midhaaba helin markaa qaabkan in loogu mucaamaloodo ayaa la baneeyey arkaan bay leedahay arkaantaasi waa shan caaqid ama caaqidaan oo markaa maaliga iyo caamilka ah ninka dhirta leh iyo ninkan ka shaqaynaya mawlidulcamal meesha camalkani uu ku aroorayo oo ah geed timireedka iyo geed cinabka iyo himaar midhihii oo ah midhaha cinabka iyo kuwa timirta iyo camalkii oo shaqadaa laga qabanaya iyo siiqadii oo iijaabkii iyo qubuulkii ayana u kala baxaysaa ayay noqonaysaa isagoo caaqidkii inooga hadlaya rugnigii ugu horreeyey sheekhu wuxuu yidhi tasixu way ansaxaysaa musaaqaadkii iyo isla waraabtankii min jaa'izi tasarufi qof uu bannaan yahay ama sii daysan yahay takrifalkiisu ayay ka ansaxaysaa walisabiyin iyo wa majnuunin mid yar iyo mid waalana waa u ansaxaysaa bilwilaayati wilaayo loogu musaaqoodo waxau sheekhu leeyahay waxay ka ansaxdaa waxaan musaaqadaadka la yidhaahdaa qof uu bannaan yahay tasarufkiisa iyo nafdiisa inuu wuxu qabsado oo u takrifalaa qof ay bannaan tahay ayuunbaa musaaqaadka iyo caqdigaa inuu la galaa ay ka ansaxaysaa maxaa yeelay dee waa mucaamalo iyo heshiis maal lagu heshiinayo oo caqdi lagu gelayo sidii qiraadka oo kale marka waxay u baahan tahay inuu qofkaasi yahay qof nafdiisa u takrifali kari lahaa inuu yahay oo tasarufka nafdiisu u bannaan yahay waxay yidhahdeen waxa ka wanaagsanaan lahayd innamaa tasixu min jaa'isi tasaruf iyadoo la yidhaahdo waxay ka ansaxaysaa uun oo macnaha aanay cid kale ka ansixaynin waxa kale oo ay u ansaxdaa buu idhi mid yar iyo kii majnuunka ahaa ee waallaa kii safiiha ahaa bilwilaayati calayhim wilaayo ayaga loo weli yahay ayay ugu ansaxdaa oo masalan hadduu kii yaraa iyo kii waallaa iyo kii sabiig iyo safiiha ahaa haddii ay musaaqaadkii u baahdaan weligooda ayaa u samaynaya oo in markaa loogu sameeyo sabigii iyo majnuunkii safiihi wilaayo loogu sameeyaa way bannaan tahay marka ay maslaxiyo deni jirto maxaa yeele baahi baa jirta waxaa wanaagsanaan lahayd bay dhaheen maxjuuru calayhi inuu ka cabiro qofkaa tasarufkii laga sharay ee laga qaaday ayaa ku filaydoo safiih iyo sabi iyo majnuun baa ay soo geli lahayd wa mawriduhaa meesha ay ku arooraysaana annaklu waa timirta walcinabu iyo cinabka wa jawazahaa waa banneeyey musaaqaadkii alqadiimu qadiim waa banneeyey fii saa'iri alashjaari almuhmira dhirta kale ee midhaha bixisa iyadana wuu ku banneeyey waxau sheekhu leeyahay meesha ay ku arooraysaa ee asaale ahaan macnaha siiqadani ay ku duleelaysay caqdigani uu ku dhacayaa waxa weeye waa nakhl waa geedka timirta ah sidaa uu ugu soo arooray dee xadiidkii aynu tilmaamaynay ee saxiixayn ee inuu yuhuuddii khaybare u dhiibay timirtii si ay uga shaqeeyaan oo ay waxa ka soo baxaana barhkeed qaataan iyo cinab maxaa yeelay cinabku waxa uu la mid yahay nakhiisha ayuu la mid yahay dhowr arrimood ayuu kala mid yahay xagga horta sekada waajibitaankeeda waa kala mid in midhihiisa isna la kharsin karo oo la qiyaasi karo oo qiyaas lagu soo saari karo sidaynu sekaba ku soo marnay isna waa kala mid waxay tilmaamaan ilaa shan shay oo ay labadaa geed ay kaga duwan yihiin dhirta kale kow inay sekadu ka waajibayso midhahooda oo aanay kuwii kale ka waajibaynin in kharsiga iyo qadariddaasi ay labadooda midhayo ka suurtogelaysa laakiin dhirta kale aanay ka suurtogelin musaaqaadkan aynu hadda dul joogno waa labadooda oo dhirta kale lama qabto baycul caraaya oo aynu ku soo marnay isna xaggaa hore ayana waa kuwanun in la amaahan kara midhahooda iyadana iyagunbay ku bannaan tahay maxaa yeelay wixii waa la kharsin karaa waa la qiyaasi karaa laakiin dhirta kale lama qiyaasi karo waxoodii ma soo bixi karaan marka cinabkuna geedkaa nakhiisha ayuunbuu la mid yahay oo nasku uu ku soo arooray waxaana la shardiyaa marka musaaqaadkii iyo waraabtankaasi uu ku ansaxayo inuu yahay geed tallaalan oo mucayan oo la arkaya inuu yahay haddii aanu tallaalnayn ee la sido wuu inoo iman doonaa xukunkiisu wajawazha alqadiimu fi saa'ir alashyaari almuhmira wuu baneeyey buu ihi qadiim qowlkii qadiim ee imaamu shaafici dhirta kale ee midhaha bixisa sida tufaaxa iyo wixii kale la midkaa tiinka iyo iyadana uu ku baneeyo musaaqaadku waa ku bannaan tahay buuyi maxaa yeelay dee waa waxa iyadana loo baahan yahay sidaas ayaa markaa uu ku doortay markaa nawaawina kutubihiisa qaar ka mid a jadiid isagu wuxuu leeyahay maya waa cinab iyo timir uun maxaa yeelay waa ruksa waxay ku gaar noqonaysaa meeshii ay ku soo aroortay uun meeshii ay ku soo aroortay ayuu may ruksadaasi ku gaar tahay walaa tasixu ansixi mayso almukhaabaratu mukhaabaradu ma ansaxayso nooca mukhaabarada la yidhahdaa wa hiya mukhaabara camalulardi waa dhulka oo laga shaqeeyo bibacdi maa shay barhkiina laga shaqeeya yakhruju minhaa ka soo baxaya waalbadru shinniduna min alcaamili ninka shaqaynaya ay ka ahaato walalmusaaracatu musaaracana ma ansaxayso wa hiya musaaracana haadihi almucaamala mucaamaladan aan soo sheegnay mukhaabaradaa weeye waalbadruna min almaaliki shinnidana uu maaligu la yimaado waxau sheekhu leeyahay nooca mukhaabarada la yidhaahdaa ma ansaxayso mukhaabara waa beeridun ayaa min alkhabri ayay ka timi khabrina waxa weeya waa dhulka qodidiisa iyo waxkuridiisa weeye nooca mukhabarada la yidhaha ma bana mukhaabara waxa weeyaan buu leeyahay waa masalan nin caamila ayaa la odhanayaa dhulka shaqee camalu lardi waxaa caqdi loo gelayaa lagu heshiinayaa nin lagula heshiinaya nin dhul leh ayaa wuxuu kula heshiinayaa nin shaqaalaha inuu dhulkaa ka shaqeeyo bibacdi maa yakhruju minhaa isagoo mushqaayadna u noqonayso waxa ka soo baxaya barhkeed masalan nis oo kale ama thuluth oo kale walbadlu min alcaamil ayadoo weliba shinnidan iyo abuurkan lagu ridayana uu ninka caamilkaahi uu la imanayo taa waxaa la yidhaahdaa mukhaabaraa la yidhaahdaa oo ma bannaana nahyi ayaa ku soo arooray oo waa la diiyo xadiis saxiixaynka ku soo arooray ayaa nahiyey oo diiday musaaracana ma bannaana musaaraca waxa weeye waa tan mukhaabaradan unbay la mid tahay waa dhul laga shaqeeyo oo waxaa ka soo baxaya barhkii lagaga shaqeeyo laakiin shinnida iyo abuurka uu bixinayo ninka maaliga ahi halkuu taa hore caamilku ka bixinayey ayuu tan maaligu bixinayaa iyaduna ma bannaano oo xadiis muslim ku soo arooray ayaa diiday waxa loo diidayna waxa weeyaan bay yidhaahdeen masalan dhulkan manfacadiisan iyo dheefdiisan waxay ku suurtogelaysaa kiro markaa may bannaanaan in lagaga shaqeeyo waxaa ka soo baxaya barhkeed laakiin geedda ayaa iyadu sidaa ka duwan bay yidhaahdeenoo ma suurto gelayso yacni ayada kiro in lagu galaa markaasaa musaaqaadka lagu baneeyey dantaa iyo baahidaa daraaddeed falow kaana hadduu yahay haddaba bayna annakli timirta dhexdeeda bayaadun caddaan ayaa saxat ilmusaaracatu in caqdiga musaaracada lagu galaa calayhi dhulkaa bannaan waa bannaan tahay maca almusaaqaati iyadoo musaaqaadka la raacinaya cala nakli yacni timirta lagu waraabtamaya in la raaciyaa way iska bannaan tahay bishardi itixaadi alcaamili waxaa la shardiyaa ka shaqaynayaa inuu midoobo wa cusri ifraadi nakli timirta in lagu gaar yeelaana waa inay adkaato bisaqyi waraab walbayaadi caddaankana bilcimaarati beerid in lagu gaar yeelaa waa inay adag tahay walasaxu annahu yushradu waxaa la shardiyaa an laa yufsala baynahumaa dhexdooda inaan la kala saarin ayaa la shardiyaa waxau sheekhu leeyahay masalan haddii nakhiishii ama cinabkii ayaa waxa u dhexeeya bayaadun caddaan macnaha dhul aan zarac iyo dhiritoona ku oolin ayaa u dhexeeya markaa waxa iska bannaan buu leeyahay in musaaraco markaa halkaa caqdi musaaraco lagu gala intaa cad ee u dhaxaysa dhirtaa caqdi musaaraca in lagu galaa way bannaan tahay oo nin lagula heshiiyo inuu intaa ka shaqeeyo iyadoo shinnidana uu bixinayo waxa ka soo baxayana barhkii uu yeesho laakiin maca almusaaqaati cala annakli iyadoo la raacinayo caqdigaa waraabtanka ee nakhiisha iyo timirtaa lagu galay iyadoo la raacinayo ama cinabka iyadoo musaaqaadka la raacinayo ayay ku bannaan tahay buu leeyahay oo xadiid baa sidaa ku soo aroortay taasi bannaan tahay ee la israacinayo musaaqaad dhir cinaba ama dhir timir ah lagu waraabtamayo caqdigaa lagu gelayo isla markaana dhul bannaan oo caddoon waxba ka oolin musaaraco musaaqaadka raacsan lagu gelayo waxaa u shardiya itixaadu alcaamil waa inuu midoobaa yacni caamilku kan ka shaqaynayaa musaaracadan iyo musaaqaadkan waa inuu mid yahay mid inuu markaa timirta waraabiyo midna musaaracada la yidhaahdo samee ayaan la ogolayn maxaa yeelay iskhilaafkaasi dee dabagalkii ay musaaracadu musaaqaadka ay dabagashanayd ayaa ka baxaya haddaba loogama jeedo inuu mid qudho un yahay mid qudho inuu yahay loogama jeedaa saddex iyo afarba way noqon karaan ee waxaa loo jeedaa un shaqadaasi waa inay ka wada dhaxaysaa ee aanay qaarna ku gaar ahayn un musaaracada qaarna musaaqaadka aanay ku gaar ahayn iyuun baa loo jeedaa ee maaha shardigu inuu keliya waxaa kaloo shardiga wa bishardi cusri ifraadi nakli bisaqi wa cusri ifraadi lbayadi bilcimaara waa inay adag tahay in timirta lagu gaar yeelo waraab caddaankana iyo meeshan bambanaana cimaaro lagu gaar yeelon la kala saari karaynin waa inay taasi jirtaa haddii ay suurtagal tahay in la kala saaro iyada kuwa bannaano dee taabic suma noqonayaan ee waa inay adag tahay dartiina in gaar loo waraabiyo cimaarada iyo cimaaradu waa ziraacadaa dhulkaa bayaadkaa la zarcayo musaaracadaa in la waraabiyo gaar loogu gaar yeelana ay adkaanayso walasaxu annahu yushtaradu waxaa kaloo la shardiyaa caqdigan musaaqaadka ee musaaracadana tabac looga dhigaya an laa yufsala inaan la kala saarin baynahumaa dhexdooda inaan la kala saarin ee mar lala wada yimaadaa oo la dhaha saaqaytuka wasaaractuka labadiiba la israaciyaa ee aan la kala saarin haddii se laba caqdi laga kala dhigo ma ansaxayso musaaracadaasi oo masalan bar buu ayuu musaaqaad kula galay haddana kadib buu incad markaa musaaraco kula galay musaaracadaasi aan ansaxaynin maxaa yeelay caqdiga tacadudkiisa ayaa tabiciyadii iyo isdabagalkii meesha ka saaraya wa an laa yuqadima waa inaan u hormarin almusaarac almusaaracata waa inaan u hormarin wa ana kaiira albayaadi walasax ana kaiira albayaadi ka qaliilihi intiisa yar ayuunbu la mid yahay wa annahu laa yushtaradu asax waxa weye inaan la shardinaynin tasaawi tasaawi اljuز'i qaybkii inuu isleegyahay almashruudi ee la shardiyay min athamari midhaha xaggooda iyo wazarci waana walasaxanu laa yajuuz ma banaana an yukhaabira inuu mukhaabaro la galo tabacan lilmusaaqaati iyadoo musaaqaadka tabac oo raacaysa waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo shuruudda marka musaaracada tabac looga dhigay musaaqaadka u shardi ah an laa yuqadima almusaaraca musaaracada inaan musaaqada ka horraysiinin maxaa yeelay musaaracadan ayadaa taabica musaaqaadkuna waa matbuuc waa kii la raacayey marka haddee waa inaan taabic matbuuc laga hormarinin oo aan la odhan zaaractuka wasaaqituka aan la odhanin ee waa in musaaqaadku ay horreeyaan markay musaaqaadku horrayso musaaracadana la raaciyo iyadoon la kala faslinaynin saynu shardigii hore ka soo fahnay waxaa kaloo asaxa in bayaadka faraha badan iyo caddaanka iyo dhulka aan beernayn ee faraha badan ka qaliilihi intiisa yar ayuunbay la mid tahay inay musaaracadu ku bannaan tahay maxaa yeele ujeeddadu waa inay adkaato un dee mid walba in gaarkiisa loo wadaa dantu laakiin isma khilaafayso taanigu wuxuu yar milicsanayaa u leeyahy maya oo hadduu bayaadku fara badan yahay dee meeshii taabicdhan ka suurto gelaynin ee waa markay yar tahay unaynu ku gaaryeelabu isagu leeyahay waxaa kaloo asaxa annahu laa yushradu tasaawiil juz-i lmashruudi min athamari waazarci inaanay waxa kaloo asaxa inaanu shardi ahayn inuu isleeg yahay juskan caamilka looga shardiyey midhahan musaaqaadka iyo zaraca musaaracada juska looga shardiyey inuu isleeg yahay waxba shardi maaha oo masalan in xagga timirta ama cinabka uu dhirtooda musaaqaadka caqdiga musaaqaadka lagula galay in nis looga shardiya ayaa bannaan zaracan kale bayaadkee taabicaysana waa musaaracadana in rubuc looga shardiyo ayaa bannaan ee in nis iyo nis ama rubuc iyo rubuc ama thuluth iyo thuluth la yidhaha la israaciyo taas iyada waxba shardi maaha aanigu wuxuu leeyahay waa shardi oo dee haddii la kala dheeraysiyo wixii wax israacsan oo isku mid aanay noqonaynin waxaa kaloo asaxa annahu laa yajuuzu an yukhaabira tabcan lmusaaqaati ma bannaana ayada mukhaabaro in tabac looga dhigo musaaqaad oo masalan nin la yidhaahdo masalan war dhulkaa ka shaqee dhirtaasaan kugula musaaqooday ka shaqee isla markaa dhulkaana mukhaabaraan kugula gale shinnidana keen dee wixii ka soo baxayana intaa ku yeelo taasi ma bannaana maxaa yeelay dee musaaracadan la diiday ayaaba iyadu musaaqaadka la mid ahaydoo caamilka camal unbaa isaga guudkiisa ahaa laakiin tani waa ka sii darantay mukhaabaraadu oo ayada dee ninkii caamilka ahaa camal iyo shinni baa ka wada imanaya bedri baa labadiiba ka wada imanaya marka iyadaaba kasii adag mar haddii musaaraca la diiday mukhabaradii waa kasii darantay iyadu fa in ufridad haddaba haddii la gaar yeelo ardun dhul baa bilmusaaracati lagu gaar yeelay falmaqallu waxaa dheebdaa ka soo baxay lilmaaliki buu usugnaaday wa calayhi waxa maaliga guudkiisa lilcaamili caamilkuu ku leey u jirata camalihi shaqadiisa shaqadeedii wa dawaabihi iyo daabooyinkiisi iyo waalaabtihi alaabihiisii waxuu sheekhu leeyahay haddii dhul masalan iska bannaan ama meenakhiliya wuxuu kala dhexdhexeeyaa ayaa waxa lagu gaar yeelay musaaracu oo nin baa loo dhiibo la yidhi ka shaqeeyo wixii ka soo baxayana barh baad leedahay manay bannaanayn falmaqallu haddaba markaa waxa dheef dee ka soo baxa lilmaaliki maaliki ayaa horta dheefta halaa ka soo baxdaa iskale maxaa yeelay milkigiisii ayay waxaana ka soo kordheen oo ka yimaadeen caqdigina waa caqdi aan dee isaguna jirine waa caleyhi lilcaamili ujratu camalihi ninka caamilkaana wuxuu yeelanayaa ujratu mathal camalkiisaasoo kale mushqaayadeeda ayuu yeelanaya waar dadka la midkii ninkan ee intaa ka shaqeeya maxay mushqaayadu leeyihiin waxoogaygaas baa la yidhi intaasuu yeelanaya ujrata camali ujrata mili camali camalkiisaoo kale mushqaayadiisa wa dawaabihi iyo hadduu masalan dee wax watay daabooyin iyo dameeriyo hadduu wax watay oo uu ku shaqaysanayey wa aalaatihi iyo aalooyinkiisa hadduu aalooyin watay oo uu ku shaqaysanayey mushqaayadoodii unbuu yeelanaya wixii dheefee ka soo baxayna waxa yeelanaya u ninkaa maxaa yeelay ninkani dee inay manfacadiisu burto kumuu talagelin wuxuu doonayay inuu zaracan bar helo mar hadduu heli waayey oo manfacadii oo dhammi ay maaligii u wareegtay dee ninkani shaqadiisii in loo soo celiyaabay keenaysaa shaqadiisiina looma soo celin karo waa inuu ijratu mathaal markaa u yeeshaa wa ariiqu jacali lkhallati mushqaayadda yeelideeda wadadeedu lahumaa labadooda loo yeelo walaa ujrata mushqaayadina aanay ku jiraynin waxa weeya an yastaajirahu inuu kiraysto binisfi lbadri abuurka barhkii ayuu ku kiraysanayaa liyasraca lahu si uu ugu beero anisfa alaakhar qaybka kale oo wa yucilow isna u caliye nisfa alardi dhulka barhkii aw ama yastaajirahu inuu kiraysto binisfi lbadri iyo wa nisfi manfacati alardi labadaas oo wada jira ayuu ku kiraysanayaa liyasraca si u beero annisfa alaakhara niska kale fi nisfi alaakhari niska kale ee min al ardi dhulkaasi ugu beero wuxuu sheekhu leeyahay qariiq waxaa jira masalan ay wixii mushqaayadda ahayd masalan mushqaayadina meesha wixii meeshaa ka soo baxayna ay wada yeelanayaan ayaa jira wixii meeshaa ka soo baxayna caamilka iyo maaliggu ay wada yeelanayaan markaa suurooyin badan ayay tilmaameen laakiin sheekhu laba suuro keli ah ayuu isagu inooga soo qaatay ta hore wuxuu ihi waa ariiqu jacli lhallati lahumaa hullati ama hallati waxaa dheeftaa ka soo baxay yeeliddeeda lahumaa loo yeelo waddada loo marayo ee ay waxaa meesha ka soo baxay labadooda ku wada yeelanayaani marka masalan dhulkii dee musaaracadii lagu gaar yeelay musaaraco keliya ay tahay waxay meeshaa waxa ka soo baxay ay ku wada yeelanayaan wax mushaqaydina aanay jiraynin oo macnaha caamilka uu maaliga ku yeeshaa waxa weeye ama midkood midka kale aanu ku yeelan waxa weeye an yastaajirahu masalan ninkii maalig ahabaa caamilkii baa kiraysanaya ninkani masalan wuxuu leeyahay waxoogay abuura buu haystaa kaba soo qaad kiilo buu haystaa abuur ah iyo boqol tallaabo hal higtaar buu haystaayoo dhula markaa wuxuu leeyahay an yastaajirahu binasfi اlbadri kiiloogii raashinka ahaa ee waxa shiniga ahaa ama abuurka ahaa ee lagu beerayey ayuu kala barhaya miskiile ayuu ninkii ku kiraysanaya liyasrica lahu nisfa alaakhar si uu ugu beero niskan kale niskan kale badarkee soo hadhay war niyow nuskiilahana mushqaayad u qaado nuskiile ahaa soo hadhayna aniga dhulka igaga shaqee wayuciilahu nisfa alardi dhulka niskiina wuu caadiyeysiinayaa dhulkaa niskiina waan ku caadiyeysiye waan ku ammaanaysiiyey intaa nuskiilaha badarkaana mushqaayad ka dhigo aniga markaa nuskiilahayga badarka iyo intayda niskayga dhulka kontonkayga tallaabee dhulka iigu beer mushqaayad ahaan intan kalena adiga mushqaayadula dhulkaana waan ku cadhaysi ninkii muxuu samaynayaa markaa weyna shaayicoo lama odhanin anigu geestaasaan le adna geestaasaad leed iyo nuskiilaha waa kan iyo waa kan la kala odhan maaye wixii dabeedna ninkii wuu isku wada beerayaa markuu isku wada beero ilan waa kanoo badarka barhkii mushqaayad buu u qaatay dhulka barhkiina waa la caariyeysiiyey isagii markaa nis buu yeelanayaa ninkii maaliga ahaana nis buu yeelanayaa sidaasaa markaa wixii soo baxay ay labadoodiba ku wada yeelanayaan wax mushqaayadina aanu midkood midka kale ugu yeelanaynin an yastaajirahu waa inuu kiraysto binisfi lbadri badrigii uu haystay shinigii uu haystay ee ahayd ml misaalkeena kilooga barkii u nuskiile ah ayuu ku kiraysanayaa muxuu u kiraysanaya shaqadu u qabanaya waa maxay liyasrica lahu anis alaakhar niska kale badarkana niska kale waa badarka niska kale ee badarka nuskiilaha kale inuu markaa u beero niska kale soo hadhay inuu dhulka markaa uga beero wayuciilahu nisf alardi dhulka niskiina uu caariyeysiiyo markaa nuskiilaha uu mushqaayadda u qaatay iyo dhulka barhkiisa la caariyeysiiyey isagu intaasuu leeyahay ninkii kalena waxau hadhay nuskiilihiisii badarka ahaa iyo iyo nuskii dhulka wixiina waa shaayico way isku faafsan yihiin markuu isku wada beero wuxuu ninkii yeelanayaa uun wixii ka soo baxa barhkii markaa midkoodna midka kale mushqaayad ku yeelan maayo taasi waa ta hore wuxuu halka dambanaya aw yastaajiruhu binisfi اlbadri wa nisfi manfacati اlard wuxuu maanta ninka mushqaayad uga wada dhigayaa laba shay wuxuu leeyahay nuskiilaha berhkii oo kiilooya waxaan leeyahay kiiloogaa berhkii oo nuskiile ah iyo dhulkaygaa berhkii manfacadiisa ad intifaacsato dhulkaa berhkii oo aada intifaacsato intaasaa mushqaayad ku ah maxaad markaa an yaqanaysa liyasraca annisfa alaakhar niska kale ee maxay niska kale badarka ah si uu ugu beero fi nisfi alaakhari niska kale min alardi dhulka ah si uu ugu beero markaa tii hore waxay ku kala duwan yihiinuun qaybtii uu caariyeysiinayo ammaanaysiinayo dhulha ayuunbaa imika mushqaayad ah nisfulbadar iyo nisfu manfacati alardi ayaa imika ujra ahoo dhinac wada maraya wuxuu u qabanayaana waxay tahi liyasraca annisfa alaakhara si uu niska kale ee badarkaa ugu beero fi nisfi alaakhara niska kale e min alardi dhulka ah si uu ugu beero weeye faslun fi فيma yushtaradu fii caqdi اlmusaaqaati waxaa fasalkan loo guntay waxaa loo shardiyo caqdiga musaaqaadka yushtaradu waxaa la shardiyaa takhsiisu thamari midhaha in lagu gaar yeela bihimaa labadooda waishtiraaku maa fiihi waana inay wadaagsadaan waalcilmu ogaansho ayaa la shardiyaa binnasiibayni labada nasiib ay og yihiin biljus-iyati jusnimo iyo besentage lagu ogyahay kalqiraadi sidii qiraadkii oo kale waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la shardiyaa in midhuhu ay ku gaar yihiin takhsiisu thamari bihima inay midhuhu midhaha ka soo baxaya geedkaa lagu waraabtamayo caqdiga musaaqaadka lagu gelayaa midhahaasi inay ku gaar yihiin maaliga iyo caamilka ayaa la shardiyaa macnaha ma bannaana in wax ka mida cid kale loo shardiyaa ma bannaana oo taas ayuu diidayaa waishtiraakumaa fiihi waana inay wadaagsadaan oo ay maaliga iyo caamilkuba midhaha wada yeeshaan macnaha wuxuu diidayaa inuu midkood gaar uu yeesho waalcilm ogaansho ayaa la shardiyaa ay og yihiin labadooduba binasiibeyn labada nasiib ay kala yeelanayaan nasiibka maaligu uu midhaha alaa ka soo baxa yeelanayo iyo nasiibka uu ninka shaqaalee caamilku yeelanayo labadaba waa in la garanaya biljus-iyati jusnimo iyo qaybnimo waa in lagu garanaya oo la leeyahay yani wixii ka soo baxa rubuceed baad leedahay uludkeed baad leedahay suduskeed baad leedahay umunkeed baad leedahay waa isaa lagu garanaya kalqiraadi sidii qiraadka oo kale oo waxaanaan soo sheegnay oo dhan waxa uu kala mid yahay qiraadkaa aynu soo marnay walasaxu asax waxaa weeye sixatu lmusaaqaati musaaqaadku inay ansaxaysa weeye bacda duhuuri thamari midhuhu intay muuqdeen dabadeed laakiin qabla buduwi salaax waa intaanu wanaagoodu muuqanin waxuu sheekhu leeyahay waxaa adharahoo qowlka raajixa ah inay musaaqaadkii ansaxayso geedkii oo ay midhihiisi muuqdeen oo midhihii ay ubaxii ka soo dhex baxeen in lagu waraabtamo oo caqdiga musaaqaadka lagu galo oo ninkii caamilkaha qayb ka mida loo shardiyaa inay bannaan tahay weeye maxaa yeelay deetanaba qarar iyo kada ka sii fog oo wax muuqanaya ayaa caqdiga lagu gelayaa ayada ayaaba mudan xagga bannaanida ayada ayaaba ka sii mudan bay dhahay markaan midhuhu muuqanin adhar baynu nidhe qowlkaa muqaabilkee ka hor jeeda isagu wuxuu milicsanayaa waar acmaashii laga qaban lahaayee musaaqaadkan lagu gelayay badideedii baa tagtay mar hadday midhihii muuqdeen oo mar haddii acmaashii caqdiga lagu gelayay ee caamilku qaban lahaaba badideedii tagtay ma ansaxayo isagoo xaggaas u ka eegaya laakiin markay ansaxaysaa waxa weeye qabla buduwi salaax intaan wanaaggoodii iyo bislaadkoodii muuqanin maxaa yeelay marka ay sidaa yihiinee salaaxooduna aanu iyo dee masalan midhihii cunidoodii aanay gaadhin ee ay muuqdaanuun dee ciwadkii caamilka iyo ciwadkiisi iyo mushaharkiisiiba wax muuqda laga dhigay oo camalka badidiisii ayaa hadhay laakiin mar haddii ay bacda buduwi salaaxa yihiin oo intii ay midhihii macaanaadeen ee la cuni karayay ee ay noqdeen ayada ma bannaano wax camal iyo wax shaquu caqdi lagu gala ayaan hadhin markaa qabla buduud salaax way ku bannaantay lakiin bacda buduud salaax ma bannaano walow saaqaahu hadduu kula waraabtamo caqdiga musaaqaadka la gala calaa wadiyin abqaal liyaqrisahu siduu u tallaalo wayakuuna shajaru geeduna lahumaa ayuu ahaatee labadoo lam yajuz ma bannaana ee walow kaana hadduu yahay maqruusan mid la tallaalay oo washarada low juz-an min athamari qayb midhaha ka midana u shardiya calal camali ka shaqaynta uu ka shaqaynayo bal u adeegaya fain qadara lahu muddatan hadduu muddo u qadaray yuhmiru fiihaa qaaliban geedku inta badan uu ku midheeyo saxa wuu ansaxaya wa ilaa haddii kaloo muddadaa la qabanna falaa ma ansaxayo waqiila waxaa la in tacaarada haddii ay iska hor yimaadaan al ixtimaalaani labada suurtagal saxa wuu ansaxaya waxau sheekhu leeyahay shuruudda geedka lagu waraabtamaya waxaa ka mida inuu geed beeran inuu yahay ayaa shardi ah haddaynu saanadhe hadduu kula waraabtamo calaa wadiyin wadi waxa weeye marka masalan timirtu ay yar tahay ee geedkii yar ay tahay ee weliba abqaalka ay tahay geed timirahoo abqaalahoo la sido oo masalan ama dee bac ama daasad wax lagu koriyey ayuu sidaa caqdigaas ayuu la gelaya wuxuu leeyahy geedkaas ayaan kugula musaaqoodaye waad beeraysaayo waad waraabinaysaa waad hagaajinaysaa midhaha uu yeesho ayaa dabeetanaad wax ku leedahay liyaqrisi u siduu u beero wayakuna shajaru lahumaa ma geeddaa baynu wada yeelanaynaa buu leeyahay waxaa la mida hadduu idhaha midhaha ka soo baxayo barhkii baad leedana waa la mid lam yejuz ma bannaana bacdinaba u geedkii aanu hadda beernayn oonu tallaalayna hadda gacanta lagu hayo taas musaaqaad kuma bannaana maxaa yeele musaaqadii dee kumay aroorin asal iyo geed taagan waana rukso ruksadaasna waxa ay ku sugnaatay uun geed beeran oo taagan markaa kama gudbaysa halkeedii midda labaad tallaalidani iyo abqaalkani dee kama mid ahaa acmaasha musaaqaadka kama mid ahaa acmaasha musaaqaadku waxa weeye geed kaa beeran in laga shaqeeyo oo dabeedna halkaa midhihiisa un lagu kala qaybsado haddaba geedkaasi hadduu yahay wuhi maqruusan mid beeran ayuu weeyaan waa geed yar wedigii weyna waa geed yar waanu tallaalan yahay oo geed dhulkii buu ku taagan yahay waanu kula galay washarada low juz-an min athamari cala alcamal ka shaqaynta uu ka shaqaynayana wuxuu yidhi waxaad leedahay midhaha geeddaa yara iminka aan abqaalay ka soo baxdaa dee barhkeed baad leedahay bal waxaa la eegayaa uun caqdigan musaaqaadka muddada loo qabtay wuxuu leeyahay muddadanuu ninka la heshiiyuu yidhi muddada intaa le ka shaqeeyo midhaheeda ayaynu kala badh u qaybsanaynaa hadday tahay muddatan yuthmiru fiihaa haaliban geedkaasi waa muddo uu ku midho bixiyo waa shan sannadoodoo kale ka soo qaad oo geedkaasina uu ku midho bixiyo saxa caqdigaasi wuu ansaxayaa waxbana ma yeelayo muddada badiyeedii oon geedka midho lahayni dee shantaa sano wixii ka horreeyay geedka midho ma laha caqdigii markaa taasi waxba u dhimi mayso wa ilaa haddii kale oo lagu qadara muddo aanu geedku ku midhaynaynin masalan geedku waa dhirtaa shanta sannadood iyo lixda sannadood ku dhashaa geedkii yaraayu hadda taagay buu nin kula heshiiyuu idhi geeddaa ka shaqeeyo caqdigaasi inu wada gelaynaa sanad un baad ka shaqaynaysaa midhaha ka soo baxana kala barh baynu yeelanayna dee waayo midhabo male baa la leeyahy xilligaa oo ciwad ayaanay lahayn markaa musaaqaadkii baa bilaa ciwad oo xaggaas aanay ka ansixaynin waa isagoo geed galoo lahoon midhabo ka soo baxayninuun yacni caqdiga kula gala qiil baa wuxuu leeyahay inta caradal ixtimaalaan haddii labada ixtimaal ay iska hor yimaadaan masalan midhaynta iyo la-aanteedu masalan afar sano ayaaba u qabtayba dadka qaar waxay leeyn afartaa waa ku midhaysanaya qaarna waxay leeyn ku midhaysan maayo markaa midhayntii iyo midhayn la-aantii ayaa laba markaa ixtimaal laba suurtagal oo markaa istacaarudayo oon midna mid ka rajaxnayn ah saxa caqdigu wuu iska ansaxayaa maxaa yeelay midhihii dee waa wax la rajaynayo sida qiraadka oo kale qiraadkan lafdiisa marka la gelayo dee in ribix iyo faa'iide la helayo maaha uu xaqiiqahay wax la rajaynayo u weeye haddii markaa afartaa sana ay midhihii ku yimaadaanna dee waa sidii la doonayo way kala qaybteen haddii waxba la waayana dee ninkan waxba kumale buu leeyahy walow waxau sugnaaday musaaqaatu shariikihi ninkii ay shuraakada ahaa inuu la musaaqoodaa buu leeyahay fi shajari geedi idaa sharada lahu markuu shardiyo ziyaadatan wax ka dheerada calaa xisatihi qeybkiisa wax ka dheeraada waxuu sheekhu leeyahay laba nin baa masalan geed wada leh ama dhir fara badan bay wada leeyihiin wuxuu mid ahaantood leeyahay inuu ninkii kale lasi musaaqoodo oo masalan idhaahna hebelow anigu haleeli maaye se u dhirtaa ma wada lihin ka shaqee dabeetana markaad ka shaqayso dee saw kala badh umaynaan lahayn iminka hadduu ulutaan qaada buu leeyahy wixii saddex marka hore laba inuu kala qaybsanayne iminka saddex intaynu u qaybna addan laba qaado ana ulun sii musaaqaatu shariikihi fii shajar idaa sharada lahu markuu ninkan la musaaqoonayaa uu lahu ninkan shariigan shaqada qabanaya uu u shardiyo ziyaadatan calaa xisatihi wax ka dheeraad ah intii uu lahaa oo taa aynu leenahay nis iyo nis bay u lahaayeen oo imika u shardinayo ulu wayushtaradu waxaa la shardiyaa an laa yashrita inaan u shardiyin cala alcaamili ninkan ka shaqaynaya maa laysa min jinsi acmaaliha acmaasheeda jinsigeeda waxaan ka mid ahayn wa an yanfarida bilcamali gacanta waa inuu la keliyoobo wa bilyaddi bilcamali shaqada waa inuu la keliyoobaa wa bilyaddi gacantana waa inuu la keliyoobaa fi lxadiiqati beerta gacan kuhaynteeda wa macrifatu alcamali camalka in la garanayaana waa shardi bitaqdiiri lmuddati muddada oo la qadaro ka sanatin aw aktara sanad iyo wax ka badan weeye walaa yajuusu ma banaana atawqiitu in lagu waktiyeeyaana ma banaana biidraaki thamari midhaha haleelkooda filasaxi haddaan qabanno wuxuu sheekhu leeyahay waxaa la shardiyaa musaaqaadka ansixitaankiisa waxaa loo shardiyaa inaanu ninka maaliga ahi markuu caqdigan musaaqaadka la gelaya caamilka inaanu u shardiyin maa laysa min jinsi acmaaliha waxaan acmaasha musaaqaadka jinsigeeda ahayn waa inaanu u shardiyin masalan dhir taagan waxaa la yidhi shardigan inuu yar dambeeyo ayaa wanaagsanaa maxaa yeelay shaqada caamilka iyo shaqada maaligu ay kala leeyihiin xagga dambe ay way kasii yar dambaysaa ninkan caamilkaa waxaa laga doonaya wax aldhiyaadiya wixii midhahaasi ay ku kordhayaan ee hagaajinaya ninkan maaligaana waxa guudkiisa saaran wax alla wixii asalkaa isaga ilaalinaya marka masalan dee ceel qodidii iyo shaqo ninka caamilkahay kuma lahaa markaa musaaqaadka acmaasheeda waxaan la jinsi ahayn oo shaqadii ninka maaligaahi uu lahaaya waa inaan loo shardiin waa inaan taa loo shardin haddii loo shardiya caqdigaasi ma ansaxayo waxaa kaloo la shardiya inuu ninka caamilkii bilcamali la shardiyo inuu la keliyoobo oo isagu uu camalkiiyo shaqadii qabto haddii la shardiya maaligu inuu la shaqeeyo uu fasaadayaa wa bilyadi wayushtaradu an yanfarida bilyadi fi lxadiiqa waa inuu gacan kuhaynta beertana isagu u la keliyoobaa ninka caamilkaahi si uu dee xilliguu doono uga shaqayn karo haddii la yidhaha cid kale ha hayso ama anaa haynaye laakiin adigu ka soo yar shaqeeyuun taasina ma bannaana waxaa kaloo shardiga in camalkan laga qabanayo la garanayo dee jumle ahaan duuduub ahaanu baa loo jeeda tafsiil ahaan looma jeedo oo waa maxay bitaqdiiri ilmudda dee waa in muddadii la qadaraa ka sanatin aw aktar ama la yidhaha sano ama wax ka badan sanad muddo ay cayntaasi baaqi noqonayso ma ansaxaysa markaa mudlaqa in musaaqaadkii lagu galo in mu'abbado weligeedba la yidhaha waynu ku jiraynaana ma bannaana maxaa yeele waa caqdi laazimahoo ijaarada ayay xaggaa ka shabbahdaa waxaa kaloon bannaanayn atawqiit in lagu waktiyeeyo ayaan bannaanayn muddo musaaqaadka biidraaki thamar midhaha bislaadkooda in lagu waktiyeeyana ma bannaan filas sax haddaan qabanno maxaa yeelay dee jaahil baa taa laga yahayo marna waa soo hormari karaan marna waa dibdhici karaan wa siiqatuhaa haddaba musaaqaadka siiqadeed waxa weeye saaqaytuka calaa haada nakli geedan ayaan kugula warartay bikada intaa oo ama sallamtu ilayka waan kuu dhibay litatacahadahu si aad u hagaajiso wa yushtaradu waxaa la shardiyaa alqabuulu aqbal baa la shardiyaa duuna tafsiili ilacmaal acmaasha fasilidooda waxba ayada lama shardiyo wa yuxmalu waxaana lagu xambaaray almutlaqu ka la sii daaya fii kulli naaxiyatin gobol la arka cala alcurfi alghaalibi caadada u badan ee haalibka ayuunbaa lagu xambaaraya waxa uu leeyahay sheekhu siiqada musaaqaadku la caqdiga loo gelaya waxa weeye saaqaytuka calaa haada annakli bikada niyo waxaan kugula waraabtamay geedkan tibirta ama cinabkan bikada intaas oo midhihiisa inaad geedda aada ka shaqaysood waraabisood hagaajiso bikadaa intaa midhaheedana aada ku yeelato mise nis oo kale aad midhaheeda ku yeelato ama sallamtuhu ilayka waan kuu dhiibay geedda litatacahadahu si aada ugu dadaashood u hagaajiso ayaan kugu dhiibay macnaha bikadaadana waxaa looga jeedaa dee waa ciwadkii in la sheego haddii aan waxba la sheegin oo laga aamuso ma ansaxayo ee bikadaadu waa inay la socotaa waxaana la shardiyaa buu yidhi marka ninka ay ka timaaddo alqabuul wayushtarad fiiha alqabuul waxaa la shardiyaa aqbal ninkii dee hadlayeen inuu hadal ku aqbalo kii kalena ishaaro ku aqbalo duuna tafsiili alacmaal waxba se shardi maaha acmaasha in la kala saaro oo la yidhaahdo yacni kaa iyo caynkaa iyo caynkaa caynsan kuga musaaqooday caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaasaan ku aqbalay iyada waxba tafsiil in lagu sameeyaa shardi maaha in loo tacarudo caqdiga dhexdiisa haddaba wa yuxmalu wa yuxmalu waxaa lagu xambaaraya almutlaqu ka la idlaaqo masalan caqdigaasaa la galo waa la idlaaqay fi kulli naaxiya jiha kasta iyo gobol kasta waxaa lagu xambaarayaa cala alcurfi alghaalibi curfiga haalibka u ah shaqada sida looga shaqeeyo meeshaas ee musaaqaadkeedu uu yahay taasunbaa loola noqonaya mar haddii la idlaaqay maxaa yeele waxaasoo kale waxaa loola noqdaa dee curfiga ayaa loola noqdaa waa markay dee wada garanaya haddii markaa laga jaahil yahay ama meesha curfiba aanu jirin waxaa laga maarmaana in la tafsiiliyo oo la le waxayo waxayo waxaasaad ka qabanaysaa dee kanna markaa uu aqbalaa wa cala alcaamili ninka caamilkaa waxaa guudkiisa ahaaday maa shaygii yuxtaaju ilayhi loogu baahan yahay lisalaaxi thamari midhaha hagaagooda wastizaadatihi iyo kororsiimahooda oo mimaa kii ay yatakararu soo noqnoqonaya kulla sanatin sanad la arka soo noqnoqonaya wadaalika mihaalka saqiin waaba waraabintii wa tanqiyati nahrin webiga ah safayntiisii wa islaaxi alajaajiini iyo xeryaha hagaajintoodii allatii xeryahaasoo yahbutu fiiha almaau biyuhu ay ku sugmayaan wa talqiixin waxa weeye talqiixii bacrimintii wa tanxiyati xashiishin xashiishka ka dheerayntiisii wa qudbaanin iyo laamo mudiratin oo wax dhibaya wa tacriishin iyo qoryo u taagid jarad bihi ay ku dareertay caadatun caadadaa meeshaas ay ku dareertay wakadaa waxaa la mid a xifdu thamari midhaha ilaalintooda iyo wa jadaadihi gooyntiisa iyo wa tajfiifihi angejintiisa filasaxi haddaan qabanno halkan wuxuu sheekhu inoogu kala saaray meeshan caqdigan musaaqaadka la yidhaha waxaa gelaya nin maalig ahoo dhirtimireed iyo dhircinab leh iyo nin caamilo ahoo ka shaqaynayo dabeedna midhaha ay qaybsamayaan haddaba mid waliba shaquu leeyahay shaqadii caamilka ayuu inoo soo horraysiyo wuxuu yidhi waxa caamilka guudkiisa saaran marka la idlaaqo maa yuxtaaju ilayhi lisalaaxi thamari wastizaadatihi wastizaadatihi waxa liyaaliya wixii looga jeedo midhaha hagaagooda looga qastiye midhaha hagaagooda iyo midhuhu inay kordhaan oo ah waxa liyaaliya waxaa sanad kasta la qabtee soo noqnoqda ee aan asalka iyo geedda ilaalinteeda looga jeedin ayaa ninkaa laga doonaya waa maxay ka saqin waa waraabintii dee waraabku geedku markuu weynaado haddaan la waraabin dee roobkaba way iska sugi karaa maxaa se dhacaya haddaan la waraabin inuu midhihi inuu midho yareeyo ama uu midhaha daadiyo ama aanu midhaynba ayay dhici kartaa markaa midhaha waraabintaas weeyaanoo midhihii ayaa ku hagaagaya oo ku kordhaya waa haddaanu geedku ahayn mid isagu ku cabaya xididada haddaanu ahayn iyo masalan dee waddada ay biyuhu soo marayaan in loo hagaajiyayo saaqiyadda markaa in lagu furo geedka iyo markay buuxsantay in laga xidho iyo waxyaalahaas oo dhan wa tanqiyati nahrin iyo webigii iyo halkay biyuhu marayeen oo laga safeeyo dhoobadii iyo wixii la mid ahaa ilaa hadday soo buuxsanto marka dambe biyuhu way jabayaane iyo ceelka u hagaajintiisii iyo wa islaaxi alajaajiin ajaajiintu aslankeeda hore waxay ahayd meel maryaha lagu dhiqi jiray oo masalan si sunxiga oo kale inta loo sameeyo maryaha lagu meydhayey hadda se waxaa looga jeedaa ajaajiinta dadka beeraleyda baa garanaya dee geedka waxoogay baa loo qodaa hareerihiisa oo loo sameeyaa waxoogay baa loo waageeraayo moos loo sameeyaa si ay biyo ugu fadhiistaan marka ajaajiintu imika waa halkaa xerye ay yidhaahdaan xeryaha ay biyuhu fadhiisanayaan allatii yahbutu fiiha almaa ay biyuhu fadhiisanayaan wa talqiixin talqiixuna waxa weeye waa masalan waa bacrimintii oo waxaa lasoo qaadayaa ubaxa kalaba ayaa lasoo qaadayaa oo kadadiga ayaa la dhex gelinayaa yaala haddii masalan xagga hawada uu ka xigana ayadoon saaba lagu samaynin ayay iskaga filantoo dabayshaa soo qaadaysa kalab urtiisa ayaa kan kala riminayso saas ayuu dabeedna ku dhalaya yacni wax walibana labkaa iyo dhadigaas ayuu leeyahay iminka cambobayga oo kale lab iyo dhadig buu leeyahay oo markaba ka soo dhex baxa haddii laga dhammeeyo labkaa ma dhalayo markaa waa in midh iyo laba lagu reebo wa talqiixin wa tanxiyati xashiishin xashiishka ka dheerayntiisa tanxiya waa izaala waa ka dheerayn waa in xashiishkii masalan iyo markaa haramaha iyo waxa dooga iyo waxaa ku baxay oo dhan dee waa laga ilaalinaya haddii kale nafaqadii bay la qaybsanayaan iyo bihii oo dee geedka ma hagaagayo marka waa in waxaa kaloo dhan ba laga dheereeya soo keliya lasoo reebaa kala baa ka wanaagsanaan laabay yidhahen maxaa yeelay kala u dee ka cagaaran ka akhdarkaa iyo ka angegan buu ku dhacaa laakiin xashiishku yaala dee kaa qalalay kaa qalalayna yaala dee waxyeellaba uma geysto ee waa kaa qoyane ka baxay baa waxyeellada u geysta wa qudbaanin wa tanxiyati qudbaanin iyo laama ka dheerayntu mudiratin oo waxyeelaya geedii dee waa la maqasinaya o laamaha yaryara hoosu noqdayo kuwa farqis waxaasoo dhan waa laga goynaya si uu geedkii kor ugu baxo oo waxna looga guran karo markaa qudbaankuna waa kuwaa wa tacriishin jarad bihi caadatun tacriishkaasi waxa weeye yaalaa waxa loo sameeyaa geedka cinabka la yidhaahdo waxaa la taagayaa ilaa afar qori oo afar geesa ayaa loo taagayaa halkaasaa dabeedna wax loogu yar dul daadinaya qorye iyo waxyaloo sar baa loo saaraya dabeed halkaasuu korayaa halkaasuu dabeedna ku samaysmaya haddii kaloo dhulkaa lagu daayo dhulka ciidda iyo waxaase caleyntiisiiyo waxay loo geysanayso ma hagaagayo markaa tacriishkuna waa qorye iyo rakaw samaynta weey wa xifdu thamar midhaha ilaalintoodii ayaa isagana guudkiisa saaran oo masalan dee tuugtii iyo shimbirihii iyo waxaasoo dhan uu ka ilaaliyo wajadaadihi goyntiisa inuu midhihii markaa gooyo oo halkii la dhigayey uu dhigo wa tajwiifihi filasax iyo inuu angejiyo yacni waxay ka mid tahay masaalixda ayay ka mid tahay midhaha un uu ku hagaagayo taanigu wuxuu leeyahay saddexda masale ugu dambaysaa ayuunbuu u noqonayaa khilaafko waa taynu nidhi khilaaf minhaaj kadaa kama gudbo intii aynu soo sheegnoo dhow noqon maaye wa kadaadaa uu yihi waxaa la mida ayana ayuunbuu khilaafku unoqonaya xaggii hore xataa u noqon maayo wuxuu leeyahay guudkiisa may ahaaninoo dee ilaalintan iyo goyntan iyo angejintan iyo waxani acmaashii musaaqaadka ay ka baxsan yihiin wamaa shaygii camalkii qusida bihi looga qasdinayay xifdul asli asalka ilaalintiisa walaa yatakararu kulla sanatin sanad la arkana aan soo noqnoqonaynin wadaalika mithaal ka binaa'i lxiitaani waa dayrka u dhisi dayrka u dhisidiisii wa xafri nahrin jadiidin dee webi cusubu soo jeexiisa iyo facala lmaaliki maaligi ayay guudkiisa saaran tahay taasi waxay ahayd wixii lagu lahaa ninka caamilka ah ninkii maaligaani waxaa lagu leeya waa kan wuxuu leeya waxaa la yaaliya wixii looga qasdinayo asalka in lagu ilaaliyo macnaa asalka midhaha oo geeda oo aan yaalaa sanad walba aan la qabanin waa maxay ninka maaligaabay horta guudkiisa ahaata oo waa maxay ka binaa'i alxiitaan dee waa beerta dayrkeeda dhisidiisii iyo ama jaajuur ha laga dhigayo ama ood ha laga dhigayo ama taar ha laga dhigayo anugu halaas umaan ka shaqaynaya waxaad ku soo dayraysaa adayda kadaa saarantay wey wa xafri nahrin jadiidin iyo webi cusub ama markaa keli cusub uu soo jeexiisana isaga ayaa lagu leeyahay haddii markaa ceelkii uu dumay iyo haddii qalabkii xumaada iyo waxaa la yeelaya waxaasoo dhan isaga ayay dhekadiisa tahay fa cala almaaliki maaligi ayay guudkiisa tahay xeel curfiga ayaa saa keenay xataa dhulku hadduu dhul kila yahay oo wax laga doonayo dee maaligi ayaa laga doonayaa ay dhekadiisa tahay wlmusaaqaatu musaaqaadku laazimatun mid laazima weeye ee falow haraba hadduu cararo alcaamilu caamilkiibaa cararay qabla alfaraaqi intii aanu ka faaruqin ayuu cararay wa atamahu lmaaliku maaligii baa dhammaystiray mutawarican isagoo hore ilaahay yacni ugu dhammaystiraya baqiya waa baaqi noqonaya istixqaaqu lcaamili caamilka mudashadiisu wixii loo shardiyo mudanayay waa u baaqi ahaanaysa wailaa haddii kale istaajara alxaakimu calayhi xaakimku